بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا هراء waxaan iska raali gelinayaa qoladiina saxaafadda iyo akhyaarta kale sharafta halka joogtaba ee saaka timid ballantii xalay aanu soo gaarsiinay ee ahayd inaan maanta warbaahinta la hadlayno dibu dhaca nagu yimid raalli baa ka ahanay dibu dhacna waxaa keenay madaxweyne inoo baxaayey iyo hawlihiisaanu ka rabsaanay marka taa waan iska raali gelina waa ta koobaad talabaad waxaan idinka mahadnaqayaa baha saxaafadda haddii aanu idin yeedhnay ajiibka iyo dacwadda ka timaadeen waa idinka mahadnaqayaa maanta halkan waxaan idinku yeedhnay inaanu kala hadla dhowr qodob midna waa xaaladda guud ee geeska midna waa xaaladda dalka midna waa ta kulmiye iyo xisbiga khuseysa waa ta koobaad maanta geeska afrika dalalkan la yidhaha igad waxay noqdeen taarikhdu qoraysaa dalalka u dhibaato badan adduunka ugu dagaallo coladeed badan ugu khilaafaad badan dowladahooduna ugu jirecsan yihiin markaad aragto siyaalo badan adduunyada hore ay u martay inay iyagu dib u dhac ku jiraan waa mandaqo dhibaatadaas le ayaynu ku dhex nool marka laga soo gudbo soomaaliya iyo somalilan dhibaato ka dhexaysana waa ogti saddex iyo labaatan sano ayuu murankoodu marayaa maantana shir baa ka socon turki waxyaalaha midio ka bixinayaana waa ogtihin si kooban waxaan doonayaa inaan shacbiga somalilan u sheego iyo kuwa soomaaliya iyo caalamkaba mowqifka xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa wadahadallada turkiga waxaynu ka doonaynaa inaynu si nabada u kala baxno walaaladeen soomaaliya oo ay ictiraafaan goonasitaanka somalilan arrintaas oo muddo dheer soo jeetamaysay waxaan qabaa waa gardarro iyo garqaadasho waah waxa ay ku kacayaan nimanka xamarka taliya halkii laga rabay inay garowsadaan oo ay maanta xaqiiqada waajahaan waxaa ka muuqata maanta dowladda xamarka dhisane inay magacowday ugu yaraan siddeed shakhsi oo ka soo jeeda somalilan oo tirada ugu badnayda taasoo ah jawaab cad oo ah wadahadallo socda ma ogolin ee waxaan doonaynaa inaan annaga rabitaankay khasab midnimada ku haysaan horta taasi mid suurtagala maaha caalamkana kaga dhaadhicin maayaan somaliland way ku qaybsantaho xukuumaddeeda intaasoo hebeel baa ku jirta waxaa hubaala shacbiga somalilan go-aankaa uu goostay inuu wadar ahaan u waafaqsanyay waxaad xalay miidiyaa ka maqlaysan dooda idaacadaha ka baxayo dadka lagu jahabaabinayo oo odhanaya somaliland waxay ka xanaaqday dhibaatadii loo geystay somalilandna maanta dhexdeeda dul baa ka jiro iswaracsan arrintaa ay sii daynayaan idaacadaha waaweyn qaarkood waxaan u arkaa inay tahay daacad lagu weeqayo xuquuqda iyo karaamadii iyo xuquuqdii ay iyo codkii somaliland wadajirka ay u lahayd ee adduunka ugu sheegtay in lagu wiiqayo oo la abuurayo macmal ah dad siyaasiyiin ah ama cod diidan baa somaliland xamar jooga ama somaliland ba khilaaf ka jira dowlad kasta khilaaf waa ka jira maraykanka adduunka maanta u boodhla boodhay isagaa ugu khilaaf badan waxaynu ognahay inay kanada gobolo ka mid ihi doonayaan maanta inay ka go-aan waxaynu ognahay dowladda ingiriiska maanta inay qaybo ka mid ihi laga dooday xor mataqaana iyo mid kale adduunyada dowlad aan dhexdeeda khilaaf ka jirin ama dad aanay cabanin maleh laakiin waxaan qabaa somaliland gudaheeda waa ta ugu cabashaya way jiraan dad somaliland ka mid ah oo ama diidan somaliland haba tira yaraadeen ama kolkaa kolba xukuumadda jirta ku mucaarida laakiin waa ashkhaas marka loo eego aan ka ahayn five percent ummadda waxaan doonaya inaan cod jeer adduunkana ugu sheegno somalilandna u sheegno somaliya u sheegno wadahadalladan waxaa laga rabaa somaliland lagu ictiraafo mana qaybsana wixii khilaaf dhexdeeda annagaa dhammaysanno somaliland baa dhammaynaysa kaasi qodobka halkaasaan ku dilaya ka labaad waxa weeye soomaaliya somaliland gudaheeda maanta somaliland waxay maraysaa marxalad fiican marka dhan loo helo xalay nin doodayaba wuxuu yihi somaliland waxaa hoday nabadda iyo hore marka inay sameeyeen ma waxa la arkay waxa laydhaa oo dhibaato ku tilmaamana way hodeen namay hodin nabadda iyo horumarka aanu samaynay somaliland waa karti ilaahayna nagu gargaaray ummaddoona la timid waanan u mahadinay ee namay hodin somaliland marka maanta waxay maraysaa xisbiga kulmiya saddex sano iyo badh iyo dheeraadu tala soo hayay waxaa ku soo foolle sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka doorashadii xisbiga kulmiya laba xil buu hayaa oo laga sugaya inuu ka baxo mid waxa weeye inuu dalka waktigii doorashadu ahayd nabadgelyo ku gaarsiiyo doorashadiina diyaariyo waayo isaga xukumadda ahayd oo shuruucdeedii iyo wixii ka dhinaa u diyaargaroobo oo walaaladee mucaaradka aanay nagaga gar helin waana daahinaysaa waa xilna saaran oo hawshadan laga sugaayo waxaa qurayna lagu karaabi karaa wixii ah force majora wax naga awood bayn uu ku yimaado waa qodob qodobka labaad in laga rabaana waxaa weeye inaanu xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan u diyaargarowno doorashadii annaga weliba laba xil baana saaran haddaanu kulmiyo nahay iyo xukuumaddiisa mid waxa weeye shicibkiina doortay wixii ay noo doorteen aan u ballan qaadnay in ay nagula xisaabtamaan si aanu cod damba uga helo iyagoo imtixaan noo taagan xisbi ahaana waxaa laga rabaa gudaha iyaga inaanu shirkiina qabanno gudaha iyagana isu diyaarino doorashada tartankeedii oo dhexda iyada shirka jiitamay iyo hawlaha dhexdii ku jiraan ay soo dhammaadaan labadaa baanu inaanu u diyaargaroobayna ta hore ee ku saabsan in doorashadii wixeeda loo diyaargaroobo waanu ka midaysannahay annaga iyo xisbiyada mucaaradka hawshaana waanu ku wada jirnaa xukuumadda iyo shacbi iyo xisbiyada maantana shirkeedii waanu bilaabana waanu u fadhnaa gelinka dambe haddii alla yidhahdo ee ah xisbiga kulmiya xukuumaddiisa inay u diyaargaroobaan dalkana u diyaariyaan howlaha doorashooyinka ee labada kun iyo shan iyo tobanka hawsheedu waa xilla saaran waxaanan ugu hawl jiraa oon ku dadaalaynaa in wixii xagga iyaga ku baaqiya laga dhammeeyo ee xagga xukuumadda awooddeeda laga sugaayo iyo xisbi ahaanba walaaladay mucaaradkana waxaan u sheegaynaa arrintaa inaanu kala mid nahay in doorashada wakhtigeeday qabato kana hawlgelayno oo aan xagga iyaga fartan lagu soo fiiqin way siitamayaan xisbiga ahaan annaga marka doorashada laba wakhtiga yar inooga hadhay laba sano wax ka yar inooga hadhay waxaa na hor yaalla hawl culus ta koobaad waa kuwa xisbiyada kale nadhoon dheer dadkiina doortay iyo barnaamijkiina lagu doortay waxaanu rabnaa oo laga rabayaa inaan loo xisaabtanno oo aanu ku qarcino waxay noo doorteen inaanu ka soo baxnay ila imtixaanka iyagaa naga saxaye number two waxaa kaloo loo baahan yahay xisbi iyo xukuumadda kulmiye inuu si diyaariyo gudihiisana doorashada waa dhab shirka iyagu u dahdahay mar hadduu shir jirana oo shirweyne soo socdana in la isku buuqo oo khilaaf yimaado oo la murmo oo bulhan ku dhaca waa caadi weliba soomaali baynu nahdo caatifadda cirkaa markaa wax marto oo buuq waa caadi xisbi war oo shir qabsanayana siduu uga baxa iyo siduu hawshiisa u xakameeya ku jirtaa guushiisa waxaa soo noqnoqday laba qodob oon doonaya in aftiimiyo xisbiga kulmiye shirkiisa dhowr jeer baa dib loo dhigay sababta iminka dib loogu dhigay iyo markii hore waxa weye hawl qaran mar walba waxaa soo dhacda madaxweynaha oo ah odaygii xisbigan oo xisbigana doortay oo aanan la-aantii la furayn shirka markii aanu iminka diyaargarowna koob iyo labaatanka aanu qabsannay shir aan hore noogu sii qorshaysnayn oo dan qaran ah oo wakhtigaa ku beegmay ayay noqotay in aan u hakinno furitaanka shirka inta madaxweynuhu soo noqonayo madaxweynaha arrintaa hore oo naga wada hadalnay waxaanu isla garannay in aan shirka la'aantaa la furi karayn aada hawshan u baxdo markaad soo dhammaysato annaguna diyaargarow intaa dhammayno adoo jooga in la furo iminkana halkii un bay taagan tahay madaxweyne intuu maqan yahay waa diyaargarownaa si xawli ah marka uu noo dhammaato hawlaha iyagu diyaargarowgu in waxayga dhammaysana ayaanu shirka furayn taasaanu heshiis ku nahay laba waxaa soo noqotay kulmiya oo iskhilaafsan yihi wiiganna waaba dhaafisano waxaa tidhahdeen madaxweyne iyo guddoomiye waa iskhilaafsan yihi oo xukuumadda iyo xisbigii iyo madaxweynihiina waa is haystaa taageerayaal badan oo xisbiga kulmiya la jeclinaya o la xajranka qaba ayaa in badan icaanaamta aniga waxaa lagu idhaahdaa xisbigii beryahan maad hadal xisbigii wuu shiiqay dawladdii way durdurisay xisbigii baa lagaala wareegay maxaad ka qabanaysaa meesha wax dheer oo waddo qaado oo mowqif qaado mowqifka xisbigu qaatay aan qaatay baan idiin sheegaya waxaan qaatoon xisbigan ku hogaamanaya haddaan odaygiisi ahay xisbigaa kulmid kii cadhooday in la ladqabeeyo kii wax tabanaya in la bogsiiyo in madaxda xisbiga oo koob ka ahayn laga gardaraado oo dul qaataan in wax alle wixii ku yimaado bay dhulka ay dhigaan oo walaalo iyo maxay naga xuran ku wadno dabeetana qof walba inagoo qarcinay oo iswadana aynu halkeeda gaadhno mowqifkaanu qaadana waa kaa nin kasta oo wax ka tabanaya xisbiga ama shirka waxaa tilmaamaya sida loo xaliyo khilaafaadka iyo muranka xisbiga ka yimaada qodobka shan iyo kontonaad ee xisbigu leeyihi ee dastuurka xisbiga kaasaa loo maraya waxa ku xiga qodobka lix iyo kontonaad ee xisbiga waa anshax marin xisbigu wuxuu kaga duwan yahay xisbiyada kale oo ilaahay mahadiya inuu leeyahay dastuur uu ku dhaqmo oo su-aal kasta oo kala hortimaada lagu xalinayo ma diidano khilaafka waa jiraan rag badan oo madaxda xisbiga ah oo golaha dhexa leh oo fulinta leh oo cabanaya oo aniga iga cabanaya guddoomiye ahaan cabasho badan baa madaxweynaha loo geliyey waxay u badan yihin rag xukuumadda ku jira waxaan u caddaynaynaa inaanay wari jirin qaranka nin xisbigaa ka mid a oo golo dhexa ah oo gurina fulinyada oo intuu ani ama aniga gaar iigu keenay dacwad ama dood aanu ka wada hadalnay oon isku diidin waxaan caddaynaya inaanu jirin qof wax ka cawday oo heer kastaba xisbiga leh oo u yimid golaha dhexe oo golaha dhexe oo guddoomiyaha golaha dhexe arrintaa kala hadlay oo aan isku diidin waxaanu diyaarunahay qof walba inuu gacan walaalnimo iyo wada hadal iyo isqancin ku xaliilo siyaasadda aanu xisbiga ku dhaqayna waa kaa taasaananu ku xalin doonaa waxaanu rabaa inaanu taa ka midha gaari doono oonu halka u wanaagsan iyo midnimo ku gaareen waxaan uga gudbayaa maalmaha waxaa la sumaayey madaxweynaha iyo guddoomiyaha islaamsan waxaan dishay inaan iskhilaafsanayn ay kalsooniduna boqol kiiba boqol tahay markhaatigeedana waan idin sheegaya hadal diblomaasiya ma aha fadhikaaka ah hadalku qaboojina ma aha kalsoonidaada siinaya xisbigaa dhexdiisa mar kasta oo anigu aan tartan siyaasiya galay oo xisbi wax ka doonay mar walba madaxweynu gacan siin tahay waana igu raacay waana igu dhisay labadii kun iyo sideeddii markii aanu cararayay guddoomiye ku-xigeenka tartankii ka dhacay ambasador madaxweynu gacantii u taagay oona gulis burco golihii dhexe in laygu wareejiye xisbiga guddoonkiisa golaha dhexe markii uu gacanta loo taagayey shabeelkan ag fadhiya guddoomiye kaa guddoomiyaha golaha dhexe ah madaxweynuu gacanta ayuu ii taagay markuu xukuumadda qabtay halkan ay hore wada joogteen guddoomiyuhu isaga oon saddex bilood dowladda ahaan bu igu wareejiyey xilka iminka markii buuqii kulmiya dhacay ee tartankii shirweynuhu soo baxay ee buuq badan dhacay madaxweynuhu ka bareeray wuu taageero wuxuu ha loo daayo guddoomiyaha iyo inaan tartankan aanu yarayn soo jeentaasu keenay dadka maanta igu leh ama rumaysan madaxweynuhu aniga ila dagaalamayo ama uwa xumaynayo markhaatigeedu waa kaa aniguna intaa in looga dadaalamaya madaxweynaha isaga xilkiisa iyo xisbiga iyo madaxweynimadaba taa waxaan ugu quusgoynayaa khalkhalka soo dhex galay xisbiga ee laga yaabo inay ilaa gacmo internationali kulmiyo in la dumiyo ay u soo dhex marayaan iyo dacaadda jirta oo khilaaf aan jirin la abuuro ayaan leh waxaa aanqirayaoo jirta maalin wal oo hawl wadoo dhibaato ayaa imanaysa iyo khilaaf iyo arrin la xaliilo madaxweynuhu qaranka ayuu madax ka yihi dhibaatooyin badan iyo dacwado badan waxaan ogahay madaxweynaha in dacwado badan badan oo aniga laga cabanaya u tagaan madaxweynuhu waa odayga xisbiga waa odaygii qaranka odaynimo iyo talu nagu leeyahay war waxaasaa la keena waxaa maxalgayaa tii u dambaysa maxay ahayd madaxweynaha waxaa loo geeyey in xubnaha wasiirada ku jira dowladda oo dhan aanu ka saarnay golaha dhexe waraaq baa loo geeyey fortini waanu waanu iska aragnay su-aal baan weydiin waxaan golaha dhexe ayaa ka saari kara xisbiga ama basiix golaha dhexe ninka wakiilada baarlamaanka ee lasoo doortay ama dowladaha hoose ee lasoo doortay yaa ka saari kara xilkiisa maxkamad geysa mooyaane qofka golo dhexe ah ee ku yimid doorasho xisbiga dhexdiisa gacan loogu taagay shirweynu baa ka saari karaa iyo dee maxkamadu gala wax la farafaray kara maa waxay ka mid tahay masaa'ibka xisbiga la dhex wado golihii dhexe ee la doortay konisoos baa lagu doortay cid walba ninka ay doorteen way taqaanaa oo fadhiya ama koox hore dhalinyaradu ogyahan ciday doorteen haweenku ogyahan ciday doorteen haddii deegaana la eego weygin ciday doorteen madaxweynuhu qurbaha ciddii u kala daray waa la ogyahay golaha dhexena waa hayaan liiska annaguna waa haynaa lama dhaqaajin karo laakiin waa fidbooyinka laga dhex tuuray ilaa heer baa la gaarsiiyaa madaxweyne adiga lafteeda golaha dhexa lagaa saaray iyo filinta madaxweynuhu waa aasaasay xisbiga xeerka xisbiga dastuurka ayaa qeexaya nin kastoo xisbigan guddoomiye ka ahaa inuu golaha fulisaa ka mid yahay intuu nool yahay oo aanu doorashaba gelin waana kii u horeeyey ee kowka ah doorashaba ma galo sirwanaag kuma jiro mar walba waa guddi fulinta ugu sarreysa xisbiga jooga bul- iyo golaha dhexe ilaa halkaasaa xun ayaa la gaarsiiyey dhuxulihiisa waa fidmo dalka laga dhacdo mashkalad baa soo bixi karta hadal baa iman kara hadalka ma waxaa lagu xalinayaa miidiyaha iyo buuq lagu xaliyo mise sidii loo xali jiray baa cidda ay khusaysaa isaga imanaysaa ay xalinaysaa xisbigu marxalad shir buu ku jiraa buuq baa imanaya tabashaa imanaysa wixii xisbiga ka soo dhex baxa eena dhex mara ama xukuumad ama wasiir ha ahaado ama golaa dhexe ha ahaadee ee tabasho ama khilaafa yimaada waxa ka xalinaya kolba hay-adda ugu sarreysa ee xisbiga waxa la wixii yimaadana annaga iyo madaxweynuhu tallaabo midaysan oonu ka tashanay ayaanu qaadanayna oanu iska ognahay wixii soo dhacee dirsadaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka xisbiga kurmiya daneeya ee taageersan ee weligoo taageersanaa ee jecel ee marka khilaaf soo kaco caadifadoodu kacdo waxay ka gubanayaan xisbigaa inay dhibaato gaadho laakiin mararka qaarkood cadhadoodu waxay geysaa inay dee xisbiga laftiisa dhibaato u geystaan waayo haddaan anugu imika qalad galo oo guddoomiyaha bashar baana bini aad baana waraaq qaldanoo ba iga soo baxday waxbaaba iga soo baxay cidda qoonsatay khusaysaa ma waxa waxaa lagu xalinayaa in dagaal laygu qaadqaado aniga oo markaaba buuqii madaaradii gacan isu yaado mise waxaa danta ku jirtaayoo taladu ay tahay in la yidhaha maxaa waxaan dhacay oo khaladka la tuso laysla eego waa la sixi uun wax kastoo yimaado marka waxaan leeyahay xisbiga kulmiye waxaan ku hogaaminaa waa taa khilaafaadkayga taasiaan ku xalinaynaa waanu ogol lahay in laga cawdo waanu ogol lahay in dad wax qoonsadaan xeerka lagu xukumayo ee dadka lagu garqaadayana muxuu yahay wey waa su-aasha aan ku soo gabagabeynayaa cid kastoo kulmiye wax ka tabata cid kasta oo wax doonaysa oo doodaysa dacwanaysa waxa sal u ah oo lagu xukumaya oo lagu garqaadaya waa distoorka xisbiga kulmiye distoorka xisbiga kulmiye ayuunbuu nin waliba ku gar helayaa ama ku gar waaya marka lasu yimaado waa bayska intaasaan kusoo koobayaa waa mahadsantihiin wixii su-aal wadi ka jawaabay
قايد علي وقايد عبد الرحمن مريم يقول عبد الرحمن نوع حمد ونوع عبد الرحمن وخذي لي وراه كنت عمره ما عاد شيء يقول لي شو شنو
madaxweynaha iyo xisbiga u dhaxaysa oo war u kala qaaday madaxweynuhu marka uu arrinta xisbiga doonaya inuu wax ka ogaado macnaha hogaanka xisbiga ahayn buu soo maraa su-aasha kale ku raacinaya waxay tahay ciddii fidnadan samaysay hadda kuu shariga sheegtay oo kale madaxweynuhu muxuu tallaabo ee uu ka qaaday horta aanu kelmadaha ku heshiino anuu fidno ay madaxweynaha iyo xisbiga dhextaala ku amray waxaa jira cid fidma waddo oo xisbigan kolba waraaqa foor jiriya iyo warbeera fidshaysa shaydaanka ma ciyaarta horta ma arka maaleydi soo intaa shaydaanka iskama naaro cidda balaadan lama arka dee markaa ku odhan maayo iminka ina caydid waayo asxaabada haddaan u batana haddaan cid odhan maa cid baa ugu shaydaan badanna reer haalaha koobaad ka noqonaysa qoladiina asxaabadda xoqortaa bikulli ixtiraam haddii shaydaan jiro yani wax adiga anigu jiraad kaga hadli maayo laakiin waxa weeye warka beenta ah ee aan la hubin ee miidiyo qaadaa waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dalka haysta kow horta idinku waxaa qoraysaan wax rasmi ah shanahaada markaa khilaafka nus baa hoos yeelanaya cidda annaga dhexdeeda ka wadee kalaana wixii wax duminaya ama qaranka ama xisbiga waa la heli doonaa oo imika dee dhibaato baa dhacday cid sabaysana waa la garanaya waa in raadiyaa la hela taan faagteeda maayo annaga iyo ku- iyo madaxweynuhu cid kale uma soo maro waxa rasmiga ee xisbiga mar iyo mar walba markay wax dhacaan ama loo cawdo xaq buu leeyahay waa odaygii uu noo yeedha war maxaa tiraahda saasaan wax ku saxaa ma jirto cid kale oo u soo mara xisbiga official laakiin dee xisbigu ballaaray odayaal buu leeyahy cuqaal buu leeyahy tijaar buu leeyahy wasiiruu leeyahy saxafiyiin buu leeyahy dadka dee madaxweynuhu furan yahay way la tabaan marka hadday cabasho badan timaado oo timaado oo qofka aniga bariga weji dad baa imisale waxba iga tusinayo oday ahaan buu xaq u leedahay warayaalahe waxba yar jireen buu halkaan hagaajiye taana wixeedu mar ku saxaa su-aashii labaad taa maxay ahayd fursadda aad sheegtay fursad kuu shariga baa loo- wax tallaabo aan maya waanu geynay waxaanu proof garanno inaan warqadaas xafiiska soo bixin halkana waxaan uga sheegaya dadkii saa loo sheegay inaan waxaa jirin tii rasmiga ahayd nin waliba golihiisu dhexe u yahay oon cid ugu hayn
gudoomiye magacaygu waa cabdiraxiim ismaaciil cabdilaahi ka socda shibirkada wararka ee togaano su-aashaan ku weydiinaya aniga waxay tahay wax la arabowday in intii jeer ee adisa soo sharaxday madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu gacantiisa ku taagay maadaama aad shirweynihiina qabsanaysaan musharaxii madaxweynenimada loo ololeynayo ama gudoomiyahaba ma u malaynaysaa inuu madaxweynaha somalilan kaaga talaasuli karo musharaxnimada xisbigeedu ama horta ma kamid tahay musharaxnimada maya horta ma- lama gaadho iminka murshaxnimada halkan kuma hayno iminka waxaan ku haynaa xisbigan dhisayna markaanu xisbiga dhisnay gudoomiyaha iyo xoghayaasha iyo ku-xigeenka iyo golaha dhex dhisano ayaanu u gudbaynaa murashaxnimada ay- madaxweynada madaxweynaha iyo qof kastoo xisbiga kamid oo golaha xag ku jira xaqaa siinaya inuu soo taago kulmiye waxaa laga rabaa cidda soo taagtay inuu farsamo qabo oo aan lagu kala cadho ku kala reebo dadka ay soo sharxi doonaan xisbiga gudihiisa mid buuna sibraacin doonaa hadda xisbiga kala reebaya xisbina waxaa loo wada yahay marka wax laysoo sharxo cidda loo dhaharay ee loo gartay loo badiyaa in inta kale ku raacdo madaxweynuhu dadkaa golaha dhexu ka mid yahay sharxa anu ka mid baa kuwo kale oon la filayna waa ka mid marba talabadii la joogaa lagu wareegay haddiise madaxweynaha aanu cid tartan wada gallo aniga iyo madaxweynuhu oo madaxweynaha gacantooda uu mid u baahdo tiri madaxweyne waan isku huba حسبنا واحد جعل سؤال كمان كويديو حاضر الجمهور كعبد الله خلافات مش كعبد مثلا انت تشارك خلافات كبيره مجال كان لك استثمار كان تبدا تقول كل شيء انا حاجه زي ما اقول لك ويوم وزير حكومه كتسم sida kii lagu doortay guddiga qabanqaabada gumaysiici marka madaxweynaha ka wada hadasheen sidii wasiirada isaga u shaqeeyo kale ee joogtooyinka guddiga horta bidi hafilin waxaan madaxweynaha ku hadlay waxaanu anagu xafiisyada ka wada hadlay inaanu idinka idiin sheegno warbaahinta xaq nooga leh waayo waxaa la yidhahdaa dee ma imika labada xalaaqe ajifal dhiman lama tuso marka wax la farsameynayo ee arrinta laga hadlaayo haddii mid kaloo sumarayo dee waa arrin ballaaray ha madaxweynaha muran baan ku hadlaa dhibaatooyinka jira midna wasiiradu xaq bay u yihiin wasiirada golaha dhexana way ku jiraan xisbigana rag aasaasi baa ku jira rag damcalaa ku jira gudoomiyihiina waa ka fadhiya marka dadku loolamayana nin waliba xarfadiisa iyo awoodiisa iyo halku soomar isaga jirta marka ceeb maaha nin tarsamaya hadduu sharciga gudihiisa wax sharciga loobinka iyo faqa siyaasadeed iyo wax kala heshiisa xeerarka xisbiga ogolyihin ninkii maraa wax ceeba maaha yaan taa loo qaadan ceeb wuxuu hadlay malaha kolba marxalad baa lasoo gudaya iminka waxa aad sheegto dhumina waa noo soo ogustay
magacayga waa yaxya ismaaciil waxaan ka socdaa telefishinka royal ee lagu socdo ka kooban baan ku weydiinaya su-aasheeda koobaad waxay tahay goormaad xaqiiqada dhabta ee qabashada shirka aydun soo cayimaysaa waa su-aasheeda koobaad adiguse musharax ma tahay
urashax maxay musharaxa sheegada madaxweyne ee soo socda
kata koobaad shirka yaga qabsoonkiisa waa dhey guddeeda qabanqaabo technical maalintay diyaarisay tiraa waanu diyaar baan nahay waanu weliba dedejinayno oo labada bilood soo socdaa nala dhaaf maayo dheyskana waxay ku xidhan tahay haddaanu dhowr jeer bilcayn waxaanu u baahanay inaanu hubinno guddeeda qabanqaabada hawleedii inay ku dhammaato idinku haddaad ragaysanaysaan annagaaba waxaana soo galay waktigii doorashada annagaaba aan kusii hay- aan kusii raay karayni ilaa rag baa nala tartamaye qolooyinkan kale durbaanka jooy maad arkin ragga meesha ka qaadan kusoo socanta waa annaga fadhinooma yaalla annaga dejinaya taraan nin kastoo xisbi soo galaa oo guddoomiye xisbiga noqda ama guddifinimada yaqaana xisbiga lacag looma yimaado nin waliba wuxuu doonayaa inuu jana u sarreysa madaxweynaha tartan ugu galo taasina waa taan u socdo marka ay suurtagasho xisbigayguna ay ogolaan
gudoomiye aniga oo qaybin baa mala horay waxaan ku weydiinaya anigu waxaad mar hore xustay in xukuumadda rag ku jira ayaad carabowday waxaad kalood carabowday international gacmo dibadeed inay ku lug leeyihiin burburka xisbiga yaad tilmaami kartaa ama u sheegi kartaa inay yihiin arrintaa arrinta labaad waxa weeye madaxweynuhu madaxweynuhu wuxuu sheegay in maalinka la qabto waxayna tahay eedankaa kaa soo gaadha waa salaamada